bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alih wsaxbi ajmaciin aswatu uxud dagaalkii uxud baan haddana ka hadlaynaa dagaalka uxud wuxuu dhacay bishii shuwaal sanadkii saddexaad ee hijrada yacni sanad un kadib bederna waxay ahayd bishii ramadaan toddobiyo tobankeedii sanadkii labaad ee hijrada hal sano ayay quraysh isdiyaarinaysay dagaalka uxud waxaa marar badan lagu tilmaamaa in muslimiinta la jebiyey duruus horena waan kusoo sheegay jab ama haziimo waxaa miciyaar u ah lagu gartaa laba shay midu haddii dhul lagaa qabsado ninkii dhulkiisii laga qaatay oo la barakiciyo wuu jabay ninkii hantidiisa lagala wareego oo la moora duugana wuu jabay laakiin haddii rag lagaa laayo adna aada rag layso haba lagaa badsada ee taas jab lama yidhaah jabka waxaa keenay ama ragga la dilay waxaa keenayna waxaa ugu badnaa laba shay baa ugu badnaa labadubana waxay ahaayeen khilaaf la khilaafay nabiga sala allahu calayhi wasalam amar uu rasuulku bixiyey oo la khilaafay labadaas ayaa jabka keenay midda koowaad waxay ahayd rasuulku wuxuu talo kusoo jeediyey in magaalada madiine lagu suga nimankan oon bannaanka loogu bixin nimankii waxay yimideen magaalada madiine duleedkeeday yimideen uxud agtiisay yimideen buurtii uxud marka in magaalada lagu sugo waa looga adag yahay weliba rasuulka markuu taladaas soo jeediyay wuxuu sheegay ruyo uu arkay uu yidhi waxaan ku riyooday isagoo lo la qalayo lo uun la birbiraynayo seeftaydana caaraddeeda yaan waxaan ku arkay buu yidhi jab yar ama dilaac yar markii dambe gacantan waxaan gashaday buu yidhi meel oo dhufays oon laga bixi karaynin oon waxba cid kuugu imanaysaan la arkayn maxaan ku muxuu ku maxaad ku fasirtay markii la yidhi waxaan ku fasiray buu yidhi dadka lo-da la qarina la qalina dad asxaabta oo la layn doono birta seefteeda afku ka jabayna nin weyn oo qoyskayga oho la dili doono waa xamsu noqon doonaa meesha lagu badbaadayna waa madiina marka aan magaalada madiinayaynaan ka bixin saasuu rasuulku ku taliyey waa laga diiday jabka ayay ka mid ahayd kaa waxaa ka sii daran marka oo kaa ka sii darnaa markii goobta dagaalka la tegay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam ciidanka wuu habeeyey gaaladii oo fadhida meel iyo inta layska soo agmaray yaa waxaa la degay meeshii ugu istraatiijisanayd ee ugu muhiimsanayd xagga dagaalka yuu ka qabsaday buurtii uxud meeshii ay galeen oo goshii goshii uxud ay galeen afaafkeeda buur yaroo ku taalloo jabalu rumaan layidhaana konton nin oo hargaanti oo oo fallaadho sita ayuu dhigay oo wuxuu ku yidhi yaan gadaalna looga imanin wax kasta hadday dhacaan wax kasta haddaad aragtaan isagoo aan guulaysanay hanoo hanoo hanoo imanina isagoo haadu nacuna haddaad aragtaan hanoo soo gurmanina halkiinaa jooga yaan gadaalna looga imanin nimankiibaa meeshii kasoo tegay markay arkeen muslimiintu guul helay ee konton bay ahaayeene afartan baa iskaga soo tagtay ninkii madaxda ka ahaa iyo toban nin baa ku hadhay khaalid binwaliid oo hogaaminaya ciidamada far fardoolayda ah ayaa dhabarjabin ku sameeyey gadaal baa laga soo galay sidaas yaa dadka badan lagu laayay asxaabta marka taasna waa amar kale oo rasuulku uu bixiyey oo la diiday oo la jabiyey la diiday aanan dhihina la jabiyey labadaas ayaa keenay ghaswatu uxud dagaalkii uxud isticdaadu quraysh qoraysh diyaargarowgeedii limacrakatin dagaal ay u diyaargarowday dagaalkaasoo naaqimatin lagu argoosanayo argoosi wey na- niqmadaasi kaanad waxay ahayd makatu magaalada maka dadkeeda laga wadaa magaalo waa guryo uuni taxtariqu midii gubata kaydan cadho iyo ciil cala almuslimiina ay muslimiinta ciil u qabaan mimaa wixiina ay ka qabaan ciil asaabaha ku dhacay ama haleelay ama soo gaadhay fii macrakati badrin dagaalkii beder oo min ma'saati alhasiimati guldaradii jabkii ku dhacay guldaradiisii wa qatli sanaadiidi nindoorkii ama ninqartii dilkoodii ah wal ashraafi iyo dadkii magaca lahaa wa kaanad waxay ahayd dadka reer maka ama maka waxay ahayd tajiishu tii ay kacdo waxa kolba kugu soo kaca naftaada ku soo kaca oo haddii aad damcda inaad iloobado haddana kusoo kugu soo kacaya nafta kusoo xulxulaya ee kusoo kacaya ayaa laga wadaa tajiishu eh tajiishu waxaa kolba kusoo kacaysa fiihaad maka iyo dadkeeda nasacaatu lintiqaami gujooyin ah aan aar goosanno ama aan aar gudanno iyo wa akhdi tha'ri iyo in ay aarkoodii ama aargoosigoodii ay soo qaataan xataa intii ayay aargoosasho iyo aargudasho waa isla miduune ee intiqaam iyo akhdu tha'rina waa isla midkaasun waa aargudasho iyo aargoosi xataa intii ayay arrintaas kolba kusoo kacaysay ina qurayshan qorayshkaanu ahaayeen qad manacuu kuwa mamnuucay oo oo joojiyey albukaa in loo ooyay calaa qatlaahum raggoodii la laayay fii badrin beder lagu laayay wa manacuu haddana waxay manciyeen oo diideen min alisticjaali in lagu dhaqsado oo lagu degdego fii fidaai l asaara dadkii la qafaashay ama dadkii maxaabiista ahaan idhaahdo dadkii maxaabiista ahaa madax furashadoodana in lasoo furtana yaan lagu degdegin bay idhaheen xataa laa yatafatana si aynan ugu malaynin almuslimuuna muslimiintu ayna u fahmin u malaynin maaha xataa laa yatafatana si aynan u fahmin almuslimuuna muslimiintu madaa ma'saatihim guldaroodu meesha ay gaadhsiisan tahay iyo wa xusinihim murugadoodu meeshay gaadhsiisan tahay si aynan u ogaanin wa calaa athari ghaswati badrin dagaalkii beder dagaalkii beder dabadeed raadkeediiba yani markii raadkeedii weli qoyan yahay saasa saasaan idhahnaa af soomaaliga raadkeedii weli qoyan yahay ya itafaqat qurayshun quraysh waxay isku raacday calaa an taquuma in ay samayso oo isu taagto ay ku kacdo bixarbin dagaal shaamilatin oo loo dhan yahay oo baaxad leh oo dida almuslimiina muslimiinta ka dhan ah dagaalkaasoo tashfi ay ku bogsiinayso ay ku waraabinayso kaydaha cadhadeeda oo watarwi ay ku waraabinayso khallata xiqdiha colaadeeda iyo cadhadeeda iyo ciilkeeda ciilkaas dalagiisa ay ku waraabinayso micnihii waxaa weeye meeshan tashbiih weyn iyo isticaaro xoog lah ku jirta hallada waxaa la yidhahdaa sideedha halla waxaa la yidhaha beer aad falatay dalagga kaaga soo baxaa hallo la yidhaha beertiina haddee wax dalag kaaga soo bixi maayo haddaadan waraabinin marka waxaa lagu shabahayaa hadda beertii la waraabinayey iyo dalagii ka soo baxayey waa dagaalka la abaabulayo dagaalka la abaabulayo waxaa la rabaa in la waraabiyo oo rag iyo maalba loo huro si dalag looga goosto oo yani lagu soo ciil baxo oo raggii maka lagu laa raggii beder lagu laayay rag loogu laayo oo loo aaro marka waa isticaaro meel fog laga raadinayo taasoo dagaalkaasoo tashfi ay ku caafinayso kaydaha cadhadeeda ay ku daminayso oo watarwi ay ku waraabinayso khillata xiqdihaa colaadda iyo ciilka gadhoodhay ay qabto midhihiisa ay ku waraabinayso wa akhadad waxay bilowday fi listicdaadi inay diyaargarowdo lilkhawdi si ay u gasho ama ay u dhumbato fii midli hadi lmacrakati dagaalkan oo kale wa kaana wuxuu ahaa nimankii la laayay ee odayaasha ahaa wiilashoodii kacay ee curadada ahaa yaa hadda dagaalka hogaaminayay raggii magaca lahaa masalan abujahal waxaa bedelay wiilkiisii cikramo ahaa ninka la yidhaahdo umay ibnu khalaf waxaa bedelay safwaan ibnu umaya raggaasi way waxaa dagaalka horinaya ee madaxda ka ah waa qoysaskii lacagta lahaa ee magacana lahaa wa kaana wuxuu ahaa cikrimatu ibnu abi jahl wa safwaan ibnu umaya wa abu sufyaan ibnu xarb wa cabdulaahi ibnu abi rabiica afartaasi cabdulaahi ibnu abi rabiica wuxuu ahaa ninkii camr ibnu caas ay su raaceen ardulxabasha sidii loo soo celiyo muslimiintii u hijrootay waxay ahayn afartaasi akhara zucamaai quraysh quraysh odayaasheeda nool hadda kuwa ugu dara nashaatan firfircoonida wa taxamusan iyo niyad likhawdi lmacrakati si dagaalka loo galo wa walu maa shay waxaa ugu horreeyey shaygaasoo facaluuhu ay faleen ama ay sameeyeen oo bi haada sadadi arrintaa iyadaa ku saabsan yacni diyaargarowga dagaalka ku saabsan waxa ugu horreeya ay sameeyeen waxay ahayd annahum iyagu ixtajazuu waxay xanibeen alciira safarkii allatii safarkaasoo kaana ahaa qad najaa kii uu la badbaaday bihaa safarka abuu sufyaan safarkii oo abuu sufyaan la badbaaday wallatii safarkaasoo kaanad ahayd sababan sabab u ahayd limacrakati badrin dagaalkii bader safarkaas way xanibeen waxaa la yidhi safarkaas dadkii lahaa laguma wareejinayo safarkaas wax alla waxa hanti saaran oo dhan dagaalka ayaa lagu gelayaa saasay dheheen macrakada iyo dagaalka soo socda yaa dhammaanteed lagu gelayaa wa qaaluu waxay dhaheen liladiina kuwii waxay ku yidhaheen kuwaasoo kaanad ay ahaatay fiihaa safarkaas amwaaluhum hantidoodu waxay ku yidhaheen yaa macshara qurayshin qurayshay inna dhab ahaantii muxamedan muxamed qad watarakum wuu idin dabargooyey wa qatala khiyaarakum nin qartiinnii iyo akhyaartiinniina wuu laayay ee fa acinuunaa nagu kaalmeeya bi haada almaali xoolahan oo safarkan kada saaran calaa xarbihi dagaalkiisa noogu kaalmeeya lacalanaa waxaa laga yaabaa nudriku inaan ka gaadhno minhu xaggiisa tha'ran argoosi inaan ka gaadhna fa ajaabuu way ka yeeleen lidaalika arrintaa iyada way ka yeeleen fa baacuuhaa safarkii hantidii saarayd oo dhan baa la gaday wa kaanat waxayna ahayd alfa baciirin kun riti alaab saaran bay ahayd walmaalu xoolihii saaraa marka la qiimeeyana khamsiina alfi diinaar konton kun oo diinaar oo dahab ayay ahayd wa fii daalika arrintaas xoolahaas ay dagaalka lala dagaalamaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo islaamka iyo muslimiinta yu anzala allahu alla wuxuu ku soo dejiyey ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo xaqa diiday yunfiquuna waxay bixinayaan amwaalahum hantidooda liyasuduu can sabiili illaahi jidka alleh si ay u gooyaan oo dadka muslimiinta ay uga gooyaan ayay ku bixinayaan hantidooda faseyunfiquunaha way bixin doonaan oo gacantooda way ka bixi hantidaasi uma takuunu waxay ahaan doontaa calayhim iyaga xasratan qoomamo iyo shalay bay ku noqon doontaa uma yuqlabuuna haddana waa laga adkaan doonaa uun inkastoo ay beder hadda uxud wax ku laalaayeen laakiin ugu dambaysta inta loogu yimid magaaladoodii maka yay isdhiibeen oo magaaladii maka lagala wareegay marka uxud iyo hal macrako waxba laga soo qaadi maayo dagaalku wuxuu ka kooban yahay xarbigu macaarig badan iska hor imaadyo badan buu ka kooban yahay laakiin waxaa la fiiriya alcibratu waxa weeye goobta yaa joogay yaa ku dambeeyey guusha guusha islaamka iyo muslimiinta ku dambeeyey uma haddana fataxuu waxay fureen baaba tatawuci in si volunteernimo ah oo nafti hurid ah maal hurid in loo bixiyo intaas horta kontonka kun ee diinaar oo hantidee aada u weyna iyada dagaalka iskale haddana waxaa la yidhi yaa yaa wax bixinaya uma haddana fataxu waxay fureen baaba tatawuci albaabkii maalhuridda maalhurid likulli man cidba yay u fureen qofkaasoo axaba jecel almusaahamata inuu ka qayb qaato fii ghaswi lmuslimiina muslimiinta in lagu duulo oo minal axaabiishi nimanka axaabiishta la yidhaha ka mida axaabiishtu waxa weeye waa isbahaysi isbahaysigana wuxuu ka dhacay meel buur la yidhaahdo xabash la yidhaahdo oo maka duleedkeeda ah qabaa-ilka meelaha degan oo hawaasin iyo bani bani sacad iyo wixii meelaha degan oo idil iyo qoraysh baa heshiis wada galay heshiiskaasaa axaabiish dadka heshiiskaa ku jira axaabiish la yidhaah axaabiishtiina waxaa la yidhi dagaalka kasoo qayb gala waa isaga maaragtay bixadiha oo xadiidiha moogtahay waa raggeedii iyo waxay heli kareen oo dhan baa dagaalka axaabiishtaa kala qaybgeli jirtay iyaga oo fulinaya heshiiskaas lagu wada jiro oo minal axaabiishi axaabiishtii ah wa kinaanata kinaano ah wa ahli tihaama ah waxaasoo idil wa akhaduu waxay sameeyeen lidaalika arrintaasi ay nimankaa dagaalka usoo geliyaan anwaacan noocyo kala duwan oo min turuqi taxriidi wadooyinka dadka lagu kiciyo oo lagu soo cariyo say dagaalka usoo galaan xataa intii ina safwaan ibna umaya ninka safwaan ibnu umaye la yidhaahdo akraa wuxuu soo diray abaa cizata ashaacir ninka la yidhaha abaa ciza ashaacir ninka abaa ciza la yidhaahda ee shaacirka ah alladii kaasoo kaana ahaa qad usira kii maxbuus ahaan loo qabsaday fii badrin dagaalkii beder oo iska calacalay oo yidhi xoolana ma haysto gabdho badan baan leeyahay rasuul allow maaragtay igu galladayso oo fa manna uu ku galladaystay caleyhi isaga rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam oo wa atlaqa uu sii daayay saraaxahu xorriyadiisii uu siiyey bikayri fidyatin isagoon wax madax furashana laga qaadanin laakiin wa akhada uu rasuulku ka qaaday minhu isaga al ahda ballan iyo heshiis uu ka qaaday bianlaa yaquuma inuusan istaagin didahu rasuulka didkiisa inuusan ka hor imanin oo dagaal la abaabulayo oo dambe uusan ka qeybgelin rasuulka kaas waxaa laakiin kiciyey oo maaragtay soo diray safwaan ibnu umaya muxuu sameeyey akhraahu wuu soo diray ninkii abuu cize ahaa akhraa safwaan baa hu abuu cizihii soo diray muxuuna ku soo diray uu soo cariyey calaa an yaquuma inuu isu taago bitaxriidi alqabaa'ili qabiilooyinka inuu soo kiciyo uu ku soo diro rasuulka sala allahu caleyhi wasalam inuu ku soo cariyo uu ku soo diro did almuslimiina muslimiinta didkooda inuu kusoo diro wa caahadahu wuxuu u ballan qaaday annahu abuu cizuhu in rajaca nolol hadduu kusoo noqdo cani lghaswati dagaalka hadduuba nolol kaga soo noqdo xayan isaga oo nool yuqniihi inuu taajir ka dhigi doono dib dambe inaadan adduunka xoole intaa joogto u warsanaynin wa ilaa haddii uu nolol kusoo noqon waayo oo la dilana yakfulu isaga ayaa kafaalo qaadaya buu yihi banaatii hablihiisa ninkaas kabdhuu lahaa wiilal ma lahayn faqaama wuxuu isu taagay abuu ciza ninka la ydhaha bitaxriidi alqabaa'ili qabiilooyinkii in lasoo cariyo oo lasoo kiciyo biashcaarihi gabayadiisii allatii gabayadaasoo kaanad ahayd tudakii tii hurisa dabka sida dabka loo huriyo oo kale dabkuu babinayay tudakii xafaa'idahum ficiladooda iyo cadhadooda mid kicisa kama ikhtaaruu si ay u doorteen shaaciran aakhara nin kale oo gabayaa ah oo musaafic ibnu cabdi munaaf aljumxi la dhihi jiray linafsi lmuhima isna shaqadaa loo doortay waan arki doonaa dagaalkan uxud dhexdiisaan ku arki doonaaye abuu cizihii sidaas waa la qabtay markaasuu markala calaacalay uu yidhi hala idaayo maxaa la daynaa hadee dagaalkii uxudba ballantii hore waad ka baxdeen marka waa la dilay rasuulka waa isaga dhahaya marka laa yuldaqu lmu'minu min juxrin maratayni mu'minka god laba jeer lagama qaniino xadiidkaas sababta uu ku yimid ninkaasu ahaa baa cize la dhihi jiray ee gabayaaga ahaa ee markii hore beder inta dagaalkii uu kasoo qeyb galay la sii daayey rasuulkan uu kula ballamay inuusan dib dambe uga qeyb qaadanin dagaal loo abaabulaya islaamka iyo muslimiinta iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalama laakiin safwaan ibnu umaya intuu xoolo badan sii u ballanqaaday uu mar labaad haddana bilaabay in ee, uu soo abaabulo uu soo kiciyo uu soo cariyo qabaa'ilkii si nabiga loola dagaalamo iyo islaamka iyo muslimiinta markii la qabtayna uu haddana mar kale cabaaday laakiin cabaadkiisii aan la dhegaysanin ee abaalkiisa laga waraabiyey wa kaana wuxuu abu sufyaan wuxuu ahaa ashadda ninka ugu daran ta'liiban soo ururinta ciidamada iyo la soo ururiyo ta'liib waxaa la yidhaha waxaa meel walba laga soo laga keeno wa kaana wuxuu ahaa abu sufyaan ashadda ninka ugu daran ta'liiban soo abaabulidda iyo soo ururinta ciidamada kala duwan calal muslimiina muslimiinta ciidan loo soo urursado bacdamaa rajaca markii uu kasoo laabtay min qaswati sawiiq duulimaadkii uu ku- ku guuldaraystay ee iska bidcadnimada ahaa khaa'iban isagoo faramadhan markii uu soo laabtay oo lam yanal aan gaadhin maa fii nafsihi wuxuu rabay oo inuu waxlaayo ah bal iskaba dhaafe adaaca wuxuu lumiyey miqdaaran kabiiran wax badan oo min tamwiinaatihi sahaydiisa ka mid a fii hadihi alghaswati ayuu ku lumiyay waan soo aragnay ghaswatu sabiiq- sawiiq wasaada waxaa kordhiyey adtiina dhoobada billatan qoyaan dhoobo mar hadda aragtay way qoyan tahay badee waa waa caro biyo dhex fadhiya yaa la yidhaha tiina marka dhoobo miyaa lasii qooyaa arrin qasan oo lasii qasay umbaa yaa ereygaa loo isticmaalaa arrin awalba qasnayd oo sii qasan wasaada waxaa usii kordhayay adtiina dhoobada billatan qoyaan si kalena waa loo cabiraa waxaa la yidhaha aw in- aw zaada waxaa u kordhiyay annaara dabka idkaa'an hurin waxaa usii kordhiyey insaxa tacbiiru haddii sa- saa la dhihi karo maa wixii asaaba ku dhacay qurayshan quraysh wixii ku dhacay akhiiran mar dhoweyto fii sariyati zayd ibnu xaaritha ciidankii uu hogaaminayay zayd ibnu xaaritha oo min alkhasaarati jab ah alfaadixati oo foolxun allatii jabkaasoo qasamad jabisay fii qaara iqtisaadiha dhaqaalaheeda lafdhabarteeda ka jabisay lafdhabarta yaa fiqaarka weeye oo wasawadaha u sii kordhiyey min alxusni murugo waalhammi iyo murugo un kala weeye maa laa yuqaadaru waxaan la qiyaasi karin qadaruhu intuu leegyahay xusni iyo murugo iyo tiiraanyo aan salkiisa la gaari karin ama intuu leegyahay aan la gaa- la garan karin yuu usii kordhiyey maxaa jira raggoodii oo dhanna waa waayeen hantiina hadda way waayeen waa labada ugu daran rag iyo maalba haddaad weyda maxaa kuu hadhay dee wax kuu hadhay male waxiina idin markaas yaa zaadad waxay kordhisay ee quraysh surcata zaadad waxay kordhisay mase zaadad waxaa ziyaaday dheh waxayna idin markay taasi dhacday oo hantidiina la wareegay zaadad waxaa korodhay surcatu quraysh quraysh xawligeedii ay ku waday fi isticdaadiha diyaargarowgeedii lilkhawdi inay gasho fii macrakatin dagaal dagaalkaasoo tafsilu kala bixisa baynahum iyaga iyo wa bayna almuslimiina muslimiinta dagaalkii ay ku kala- ku kala bixi lahaayeen ee diyaargarowgiisii ayay surcadii iyo xawligii ay ku waday ayay kordhisay laakiin waxba lagoon kala bixin rag bay laayeen ragna waa laga laayay ugu dambaystiina iyagaa laga adkaaday haddana waxaan arkaynaa qiwaamu jeyshi qurayshin ciidanka quraysh cududiisu intay la ekayd iyo tiradiisu wa qiyaadatihi iyo hubkiis iyo, iyo hogaankiisa walamaa markii istadaarat ay soo wareegtay assanatu sanadii markay soo wareegtay sida aan ognahay een kitaabkana kusoo aragnay marar badan aan ku celinay dagaalkii beder wuxuu dhacay toddobiyo tobankii ramadaan sanadkii labaad ee hijrada iyaguna dagaalka waxay soo qaadeen bishii shuwaal marka waa sanad buuxa sanadka wareegyada waa sidaas walamaa markii istadaarat ay soo wareegatay oo wareegii ay dhammaysatay asanatu sanadii ay wareegeedii dhammaysatay kaanad waxay ahayd makatu maka qad istakmalat mid dhammaystirantay cuddataha diyaargarowgeedii wajtamaca waxaa u ururay ilayha iyada min almushrikiina mushrikiinta xaggooda halaathatu aalaafi quraysh saddex kun oo dagaalyahan oo min muqaatilin halaathatu aalaafi muqaatilin dheh saddex kun oo dagaalyahan oo min qurayshin qurayshkow walxulafaa'i nimana isbahaysi ahaayeen iyo wal axaabiishi iyo axaabiishtii axaabiishi wa ra-aa wuxuu arkeen ay u garteen qaadatu quraysh quraysh odayaasheedu an yastasxibuu inay horu soo qaataan macahum iyaga annisaa haweenna inay horu soo qaataan maxaa jira ninka raba inuusan inuusan cararin uu dagaalamo waa haweenkiisa ayuu soo wataa iyo marasiisa maxaa jira dee marasan miyaan ka tegin buu dhihi laakiin haddaad aragti nin baqday oo bajiyey caruurtii haweenka ninkaasi waa nin carar diyaaru ah xataa yakuuna si uu ahaada daalika arrintaasi ablaqa mid ku yool dheer ablaqa mid ku yool dheer ama ku xeel dheer fi istimaatati rijaali raggu inay mitidaan duuna an tusaaba si aan loo taabanin oon loo asiibin xurumaatuhum waxay ilaashanayaanoo haweenkooda ah wa acraaduhum iyo cirdigooda iyo sharaftooda wa kaana wuxuu ahaa cadadu haadihi niswa haweenkan kuwanahee soo raacay ciidanka tiradooda waxay ahaayeen khamsa khamsa casharata imra-a shan iyo toban haweena ayay ahaadeen waxaana hogaaminaysay hind bintu cutba odaygii lagu dilay dagaalka beder ninkii labaad ee la dila ahaa odaygii abu sufyaanna sodogi ah oo hindada waxaa qabay abu sufyaan naagtaas ayay ahayd naag naagta hogaaminaysay wa kaana wuxuu ahaa silaaxu naqliyaati gaadiidka ciidanka gaadiidkiisu oo fii hada aljeyshi ciidankani wuxuu ahaa halaathatu aalaafi baciir saddex kun oo awr ayay wateen nin waliba awr buu watay koow wa min sulaax wa min silaaxi alfursaani fardahana miataani mi-ataa farasin laba boqol oo faras ama boqol labadaba ay soo aroortay waxaana sii raajixa inay boqol ahaayeen maxaa jira riwaayadda boqolka sheegaysa waxay ku soo aroortay saxiixulbukhaari fatxulbaariga ay ku taallaa mi-atu faras baynamaa middan kale zaadulmicaad unbaa sheegay adigu ama boqol ama laba boqol midkay rabtaba ahaatee kuwaasoo janabuuha ay soo garhwadeenuun tuula dariiqi waddada oo dhan lama fuushanayn fardaha farasku inuu daalo lama raba ilaan dhowrka dagaal laguma galaye meeshii goobta dagaalka unbaa lagu imanaya laakiin faraska waa lagu dagaalgeli si aynan u daalin si aynan u caatoobin waa lasoo garhwaday un bas iyaga waa lasoo kaxaynay un janabuuha way soo kaxaynayeen tuula ariiqi wadada dhan lama fuulayn wa kaana waxa ahaa min silaaxi alwiqaayati hubka laysku ilaaliyo waa duruucdii eh subca mi-ati dircin toddoba boqol oo cambuurbireed bay siteen wa kaanad waxay ahayd alqiyaadatu alcaama hoggaanka guudna ilaa abi sufyaan baa iska lahaa ibnu xarb wa qiyaadati alfursaani fardoolayda ninka hogaaminaya wuxuu ah khaalid ibnu lwaliid oo yucaawinuhu uu caawinayo amuu gacan siinayo uu ku-xigeen u yahay cikrimatu ibnu abi jahlin ama liwaahu calanku fa kaana wuxuu ahaa ilaa bani cabdidaar qoyska reer bani cabdidaar la yidhaahdo oo weligoodba quraysh markii la qaybsaday jagooyinkii saynu soo aragnay reer bani cabdidaar ay heleen iyaga ayaa hayay wallahu subxaanahu wa tacala aclam